subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad ku dhegaysateen idaacaddii fiidnimo ee xalay waxaa la xaqiijiyey geeridda laba qof oo soomaali ah oo ka mid noqday muhaajiriin gaaraya sagaal iyo toban qof oo dowladda turkiga ay sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay meydadkooda ka heshay xadka ay la wadaagaan dalka turkiga turkiga ayaa sheegay in ilaalada xadka griiga ee si qasab ah ay muhaajiriintani ugu soo celiyeen xadka turkiga xilligan oo qabow daran uu jiray dhanka kalena waxaa jira waalidiin soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe baadi goobaya carruurtooda oo aanay ku hayn nolol iyo geeri toona markii ugu wardambaysana ay ka tahriibeen magaalada istanbul iyaga oo ku sii jeeda dalka griiga hooyo soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka bacaadweyn ee duleedka gaalkacyo ayaa la soo xiriirtay v o e da waxaanay u warantay wariyaha v o e da ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli magacayga walaale caasho maxamed nuur baa lay dhahaa waa gartay caasha marka waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee hadda ku haysta dhibaatooyinka u badan ee haystaa waxaa weeye hooyo ilmaheedii maqan yahay baan ahay raqyo ruuxna meel ku sheegin xaggee kugu wardambaysay ilmahaagii waddada jafta la leeyahay oo griiga agteeda la yidhi xadka griiga ahayd baa iigu wardambaysay lix bilood ka hor marka ma istanbul uu ka tegay istanbul buu ka tegay haa mise jir buu ahaa sagaal iyo toban jir magaciisa waxaa la dhahaa cabdulaahi xuseen maxamuud shoodhaabuu ku magac dheeraana marka ma isku dayda inaad la xiriirto dadka soomaalida ama haddii ay jiraan dad asxaab ah oo yaqaana oo istanbul jooga istanbul hadda waxay dhaheen xadkan istanbul maxay haytoy dhalinyarada ardayda ah un baan la xirxidhiiday marka waxba iima suuroomin wax kolley wax ii sheega ma arag meel walbaba sawirkiisa intii tamartaydaa waa dhigay
xaggee tuunsan tahay marka inuu ku maqan yahay wiilkaagii inkastoo aad sheegtay inaadan ogeyn inuu nool yahay inuu dhintay ma waxaad is leedahay wuxuu ku jiraa dhalinyarada u tahriibay dhinaca griiga haa waxaan isleeyahay dhalinyarada griiga maxay ahaytoy dee kolleyba griiga xadkeeda lagu waayey xanuun baana markii u dambeysay maaragtay uu dadkii uu la socday uga hadhay aniga waxaan isleeyahay maaragtay hadduunan u xirnayn griiga inuu u xidhan yahay baa anigu isleeyahay weliba mar baan waxaan maqlay jasiirad u dhow griiga xadka griiga ma aqaan dhinacay ka xigta aliskandar iyo maaragtay aliskamboni ma aqaan wax magac saasoo kale aa lahayd ma sixi kara haddee in la yidhi saddex wiilo aan luuqadda oqoonin nin baa ku xidhan
goorma adiga kuugu wardambaysay oo isaga aad ismaqasheen labaatankii bishii sagaalaad waa gartay marka wax walwala miyaad qaqmay miyaad qabtaa oo ku aadan in uu ka mid yahay dadka laga cabsi qaba inay ku geeriyoodeen xadka labada dal oo maxaan u qabi waaya hade haddiiba aan lix bilood raq iyo ruuxtoona aan haynin maxay haytoy waxaan weydiiye aan haynin wax islaama iyo wax ii sheega mar aanan haynin maxay macnaha dee waanan ka samri lahaa oo geerida ilaahay baa qoray waa ka samri lahaa hadda kamana samrina uu ii siicad yahay iimana noolo nolol kuma tirinayo geerina kuma tirinayo allaha subxaana watacaala unbaa og xaaladu ku sugan yahay waa gartay ma la xiriirtay mas-uuliyiinta soomaalida waxaan ula jeedaa jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga maya waxba lama xidhinin wax jaaliyada iyo dhowr mukhalas baan laha hadlo mid waliba wuxuu yihi waxbaan kuu soo raaraadinaynaa dhowr mukhalas baa lambaradooda laysiiyey mid walba markii aan la hadlay macnaha sawirka soo dir buu yidhi wax ka dambeeya mar walba aniguunbaa ku celinaya markii hore ma waxbarasho halkaas u tegay mise wuxuu u tegay tahriib waxbarashuu u tegay
xaguu ka tegay wuxuu ka tegay gaalkacyo magaalo u dhowaa bacaadweyn la dhaho aan degaanu ahay buu ka tegay laakiin aniga waxbarasho haddaan anigu xaggayga waxbarashuu ka tegay laakiin xaggaada dhalinyaradu markay waxbarashada ay dhahaan waxbarashaan aadaynaa jaamacadahaba turuus uma galaane waxay iska urursadaan qarashkooda taasi waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo iyada oo ku sugan deegaanka bacaadweyne ee duleedka gaalkacyo la soo xiriirtay v o e da waxaana ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli